okay axmed maxadka magaciisa waxaa la yidhahdaa sayid maxamed technical education college waxaa la asaasay sanadkii iyo tobankii dafcaddii koobaad ma ahan waxaa hadda qalin jabiyey waa dafcaddii shanaad xalifka loo asaasay marka haddii aan u gudbo waxay ahayd in dhalinyarada gobolka ama degmada oo shaqala-aanta ah ee aana fursadda u helin inay dugsi sare aadaan ama ay heer jaamacad aadaan ay wax bartaan in loo abuuro fursad ama xirfad in xirfad ay helaan ay ku shaqaysan karaan oo ay nolol maalmeedkooda kusoo dhacsan karaan saa darteed machadka caqabado fara badan ayuu la soo kulmay muddada shanta sana ah oo u dhisnaa xitaa mar buu saldhig ciidan noqday oo uu burburay dhismooyinkii ku yeelay ma garata kadib adiga dib ayaa mar walba loo dhisaayay loo qalabeynayay hadda waxa dafcaddii haddaba hadba meel buu soo marayay hadda dafcaddii shanaad ayaa sanadkan ka qalin jibisay oo ay tiradooda la ekayd arday sagaashan gaarayso ardayda sagaashanka ah konton ka mid ah dumar bay ahaayeen gabdho ayay ahaayeen afartan ka mid ahna ragba wiilal bay ahaayeen machadka faa-iidooyinka uu leeyahay dadka deegaanka waxa weeyaan fursad shaqa ayuu abuuray sanad kasta ardayda ka bixi jirtay degmooyinka sida baleexaawo luuq doolow garbaharey dhalinyaro badan oo ka baxday ayaa shaqooyin xirfado ah ku saabsan ku haysto sida korontada korintaystayaal kuwa faryaamada ka shaqeeya oo sariiraha iyo kufkuraasta iyo alwaaxda ka shaqeeyo gabdhaha oo bidka ansaaluunka ama isqurxinta oo kale oo ayagana xirfado fara badan meherado fara badan kule degmooyinka oo hadda magacaabay oo dhan ayaa ka baxay sidoo kale arday fara badan oo ka baxday qeybta xaqaanka ayaa sidoo kale meera samaystay oo shaqaysta oo nolol maalmeedkooda lasoo baxa marka sidaa darteed waxaan dhihi karnaa machadka wuxuu abuuray fursado shaqo ayuu u abuuray dhalinyarada degmooyinka ibrahim marka machadka ardayda ka qalinjibisay waxaad sheegtay inay yihiin dafcadda shanaad islamarkaan tiradooda gaaraysa sagaashan marka xilliga waxbarashada waa imisa masanad baa mise waa bilo
axmed waa muddo sanad ah shahaado certificate ayay ku qaadanayaan intaa haddii aan kusii daro weliba machadka wixii loo asaasay waxaan kuu sheegay inuu ahaa farsamada gacanta technical education waxa la yidhahda ayuu ahaa laakiin sana dugsiyeedkii lasoo dhaafay labadii kun iyo saddex iyo tobankii iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii iyo weliba labadii kun iyo afar iyo tobanka iyo laba kun iyo shan iyo tobanka machadka maadooyin academic waxa la yidhahdo oo aan farsamada ahayn ayuu u dalacay oo ilaa iyo shahaado heer dibloma ah ayaa dafcaddii hadda qalinjibinaysa qeybo ka mid ah ayay qaateen waxaa ka mid ahaa sida luuqada afka ingiriiska community health wax loo yaqaano ama caafimaadka bulshada iyo weliba accounting ama business qeybo business ah ayaa ka baxay oo qaadanayay shahaadada diblomarka qaadanayay laakiin qeybta technicalka ama farsamada oo ay ilaa iyo gaarayo toddoba qeybood gaarayo ardayda waxay qaadanayeen shahaadada certificateka ay qaadanayeen muddo sanad ah ayayna ku jireen oo ay waxbarashada wadayaan xafladii qalinjibinta ee machadka ardayda dhamaysatay waxbarashada muddada sanadka ah yaa goobjoog ka ahaa axmed waxaa goobjoog ka ahaa martishaafna ku ahaa mudane ka socday hay-adda n c a oo ahayd hay-adaha maalgeliyey suurtageliyana in machadka la hirgeliya markiisii hore nin la yidhahdo cabdi cigaal nin la yidhahdo ayaa joogay oo martisharaaf ku ah waxaa kaloo joogay guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka gada nin la yidhaahdo cabdillahi soomaali waxaa kaloo joogay ninka ku magacaaban guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada baleexaawo ayaa isagana joogay waata marka rajinteeda ayaad ka qabtaan in machadka hawshiisa ay usii socoto sidii loogu talagalay axmed aad baan ugu rajaweynahay machadka sidaan hadda kuu sheegay progressive ayuu ahaa sanadba sanadka kasii dambeysa ardayda ka qalin jibinaysana way kordhaysay oo tusaale ahaan shanta sano aan soo sheegnay sanadkan sagaashan bay ahaayeen sanadka hadda ka horeeyey labadi kun iyo saddex iyo tobankii labadi kun iyo afar iyo tobankii waxaa ka qalin jibisay konton iyo lix arday sanadkii kasii horreeyey sanadka waxaa ka qalin jibisay soddon iyo shan arday marka sidaa darteed hadba meel buu soo aadayay waxaa sidaa waxaa intaa dheer machadka sanadihii hore oo dhan shahaadada certificateka keli ayuu bixinahayay sanadkan markii ugu horreysay ayuu shahaadada diblomarka bixiyey waxaan hiigsanaynaa university college inuu noqdo hadda waa machad college waaye laakiin sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa rajadanada tahay inuu u gudbo university college wax la yidhahdo shahaado ilaa heer degree ahna aan bixin doono ayaan rajaynaynaa insha allah waata shantaas sano ardayda ka qalinjibisay machadka meelo sheegata tirada guud ahaan marka la isku dardaro ilaa iyo laba boqol iyo toddobaatan arday gaaraysa ayaa ka baxday muddada shanta sano ahayd waata waxaad iga warantaa bal maadaama machadka shan sano uu furan yahay maxaad inooga sheegi kartaa caqabadaha inta badan aad la kulantaan macad okay axmed caqabadaha la kulan waxaa ka mid ahaa gobolka sidaad ka waraysidba stable ma ama waxaa ka jirtay degenaansho la-aan in badan muddadaa shanta sano maxadka jiray dhowr jeer arrimo aadmi awgood ayuu waxbarashada u istaagtay machadka oo uu ku sigtay in la xiro ama saldhig ciidanba uu noqday waxaa kale oo ka mid ah attitude wax la yidhahdo ama dadka fikirka ay ka aaminsan yihiin machadka oo farsamada gacanta ama waxa la yidhahda technical educationka oo ay dadka ka aaminsan yihiin dad special khaasatan dadka gobolkan degan oo aan fikir fiican ka qabin sida farsamada alwaaxda faryaamadoo kale korantadoo kale isqurxinta gabdhaha bitiga ansaaruunka iyo harkaanka iyo wixii lamidka ah inta badan dadka waxay u arkaan shaqo farsamo hooseyso oo dad aan fiicneen ama fikir xun bay ka aaminsan yihiin marka fikirkaas wuxuu keenay in dadka maxadka wax ka baranayo oo ka faa'iidaysanaya ay hoos u dhacaan inkastoo hadda ay dadka soo baraarugeen oo enrollmentiga ama ardayda la diiwaangelinaya ay soo kordhaysa sanadba sanadka ka dambeeya waxaa kaloo waxaa kaloo caqabad ah iyadana gobolka oo si guudba aysan uga jirin waxbarasho sare dugsi heer dugsi sare oo aad muddo xitaa primaryga dugsiga sare dugsiga dhexe in xitaana ardayda aysan gaarin oo ugu badnaan dugsiyada xitaa ka jiro waa dugsi hoose ardayda xitaa dugsiga hoose dhexe ma ma dhamaystirtaan waxbarashadooda marka tayo waxbarasho oo aad u xun oo dugsi sare iyo iyo dugsiga hoose dhexe ah ayaa iyadana gobolka ka jirta tusaale ahaan magaalada balaxaw oo maxadka uu ku yeelo male xitaa hal dugsi sare kuma yeelo marka taasna waa caqabad kale oo iyadana jirta oo dhammaan gobolka ka jirta intiisa badan maanta ugu dambeyn ibrahim adoo ka faa'iidaysanaya fursadda maxaa baaq oo aad jeedin lahayd okay waxaa baaq oo aan jeedin lahaa waxgaradka aqoon-yahaniinta siyaasiyiinta iyo dadka iyo jaaliyayaha dibadda oo gobolkan kasoo jeeda in ay xil iska saaraan guud ahaan waxbarashada gobolka oo aada mooda si aad ah inuu oga dambeeyo gobolada kale oo dalka iska dhaaf wadamada dariska ee gobolada kale oo dalka inuu aada oga dambeeyo aada mooda sidaan hadda kuu sheego aan sheegay gobolada degmooyinka iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka gobolka intooda badan iska dhaaf dugsi sare ankay dugsi hoose dhexe magaalooyin ilaa iyo ay degan yihiin ilaa laba boqol oo qoys boqol qoys meel ay degan yihiin oo arday gaaraysa ilaa saddex boqol oo oo ilmo dugsi sare hoose dhexe waxbarashada gaari ay ku nool yihiin ayaa xitaa aan lahayn dugsi primary aan lahayn in ay xil iska saaraan ayna u damqadaan caruurta yaryar ee gobolkan in sidii wax fursad waxbarasho loogu abuuri lahaa